çeken hayat Şıp şıp şıp şıp
soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye siisonkii labaad iyo xalqaddii koowaad hala soo dhowaada dhammaantiin xaaladihiinna ka warrama warka iga dabageeya maxaa inuu kala dambeeyey jawiga sidee waaye wiigaagu siduu kuugu bilaabmay isbuucan xaaladaadu waa sidee warka halaysiiyo maxaa inoo kala dambeeyey aniga waxaa idinka dambeeyey inaan breek yar qaatay oo aan ku diyaarinayay siisonka labaad iyo qorshihii maxaa la dhihi jiray contentiga iyo een, maaragtay barnaamijyo xiisa leh oo aan ka shaqaynayay sida caadada ah waa taqaanaan ninka odayga waxaa waaye shaqooyinkiisa iyo howlihiisa iska badan een, howlo badan baan maaragtay kala tuurayay hadday ahaan lahayd shaqooyinkayga hadday ahaan lahayd maaragtay projectyo baashan ah oo maaragtay waxba aysan kaa soo gelin laakiin aad jeceshahay inaad samayso sida bodhkastigan oo kale oo qorshayaasheedii iyo productionkeedii iyo wixeedii aan ka shaqaynayey sidoo kale tiktok videoyadan sameeyo ama maaragtay een, eh, diyaarintoodii iyo wixii oo dhan isbuucan aniga wuxuu igu bilaabanayaa energy fiican oo wanaagsan iyo mahadcelin ah wixii hore ee aad samaysay xataa hadday yaraayeen ama wiiggii lasoo dhaafay wixii kuu suurta galay noloshaada ama wixii aad qabatay haddii ay ifan xataa yaraayeen inaad mahadcelin samayso de ilaahay xataa wuxuu leeyahay markaad ii mahadcelisaan baan idinku darayaa oo aadan noqonin uun ilaahayow isii isii isii iyo ilaahayow maxaadsan igu qaban weyda aad mahadcelinna samayso waxyaabaha yaryar ee noloshaada inaad soo kacday saakoo kale waa barwaaqo aad u weyn waad ka fiican tahay dad baan saaka soo kicin dadkaas aad baad uga fiican tahay dad baan maxaa la dhihi jiray qorshayaal lahaa oo qorshayaashoodii aysan maanta suurto gelin oo wiiggii lasoo dhaafay wakhtigoodu uu ku ekaa soo inta aad maalin kasta soo kacayso ee ay kugu jirto neefsashadaas ah inaad neefsanayso oo maaragtay aad een, eh, ka sarrayso xabaasha korkeeda awow wallaahi waxaad u baahan tahay inaad ilaahay u mahad celiso waayo dad baanan soo kicin maanta dad baanan maanta shaqooyinkoodii aadin dad baa qorshayaal lahaa ay ku safrayaan oo qorshayaashoodii aysan u suurtagelin marka ani badanaa waxyaabaha ugu badanaan sameeyo waxaa ugu weyn mahadcelinta ilaahay mahadcelinta ilaahay in maanta xataa aad adigu dhegaysanayso oo bodhkastigayga aad ku taxan tahay oo maaragtay de waa ilaahay inaanu mahadnaqo waayo haddaan xabaasha ka hoosayn lahaa oo aan xabaasha dee geli lahaa oo maarata aan dhiman lahaa may dhici lahayn inaad dhegaysato codkayguna kumuu soo gaari lahayn waxaan ka mid noqon lahaa kumanaankaas iyo malaayiintaas aan waxba maaragtay samayninee xaaladoodu ilaahay xagga aakhiro la jeclaaday marka mar kastoo aad ka korayso maxaa la dhihi jiray xabaasha korkeeda xaaladda adoonto ku jir Een, madax xanuunkaad rabta qab xaalad adag ha- ha ku haysato waxay noqotaba inaad mahadcelin samaysaad dhahdo ilaahayow alxamdulilaah waad mahadsan tahay inaan bal horta noolahay oo aan neefsanayo waad fahanteen baan rajeynayaa aad baan ugu faraxsanahay dhammaan dadkii wakhti fiican geliyey dhegaysiga siisonkii koowaad aad baanan ugu faraxsanahay sida aad caalamka dacaladiisa oo dhan uga wada dhegaysanayseen ha yaraato dadka dhegaysanaya laakiin dad baa ku taxnaa maraykanka soomaaliya kenya ilaa qaar ba waxay ka dhegaysanayeen biljamka faransiiska een, waxyaabihii igu yaabka badnaa ee siisonkii horena waxaa ka mid ahaa meelaha layga dhegaysanayay waxaa ka mid a magaalo ama gobol inay tahay waan u malaynaya waa gobol sanaag gobol la dhaho ku yaala een, soomaaliya ama dhinacan hadda sheegata somalilan ku yaala baa dad ka dhegaysanayeen bodhkastigayga oo si joogta ah weliba waxaan sidoo kale maaragtay aad ugu mahad celinayaa dhammaan dhegaystayaasha maraykanka iga dhegaysanaya illinois washington new york maxaa la dhihi jiray massachusetts all stateska maraykanka ragga ka dhegaysanayay maaragtay bodcastigan ee ahaa taageerayaasha ugu weyn boqolkiiba labaatan miya mise boqolkiiba lix iyo toban bodcastigan waxaa laga dhegaystaa maraykanka taasna waa namber aad u weyn marka loo barbardhigo tirada n- maaragtay dhegaystayaasha kale caalamkao dhan baan laga wada dhegaysanaya sharautu akhyaarta ka dhegaysata bodcastigan u k sharautu reer sweden sidoo kale oo bodcastigan aad ugu taxaan labaxaniyoodlayaasha aad baan ugu faraxsanahay Een, marka imaato innaga soomaalida maaha waxaan sidaa u naqaanay bodcastigu laakiin aad baanan ugu faraxsanahay inay jiraan dhegaystayaal badan oo hadda bodcastigan bilaabay inay ku taxmaan taas micnaheedu waxay tahay dad baa jira u baahi qaba inay maqlaan oo ay dhegaystaan bodcastiyaal maxaa la dhihi jiray een, soomaaliya adduunyada dacaladeeda waxay rabta ay ka hadasho bodcastigu bodcastiyada way kala duwan yihiin laakiin bodcastigan fikradaha xalliye waxay ku jirtaa bodcastiyada ugu waaweyn markay imaato soomaalida waayo numbariska ama dadka dhegaysanaya aad bay u badanayaan maalinba maalinka kasii dambaysa laakiin waxaan wax yar rabaa inaan idinka sheego bilowgii bodcastigan iyo maanta sidaan ku marayno siisonkii labaad siisonka waa ebisodyada soo saddexiyo tobankii ebisodba waa hal siison ama labayo tobankii ebisodba waa hal siison siisonkii labaad baynu maraynaa ama si kale haddaan kugu dhigo ebisodkii afar iyo tobnaad afar iyo toban ebisod wiig kasta bodcastigan waan produce garaynayay marka laga tago laba wiig mise hal wiig oo aan xanuunsanaa oo codkuyga xidhnaa marka maadaama ay tahay ebisodkii koowaad ee siisonka labaad waxaan jeclaystay inaan wax yar idinla wadaago stooriga ka dambaysa ama sheekada ka dambaysa bodcastigan iyo siday ku bilaabatay iyo safarkii dee maaragtay hawshanisay ku bilaabatay waxyaabaha aan aadka u aamini waaye waxaa ka mid ah in wax aad ka caajisaysay muddo oo aadan rabin inaad qabato oo aad ka jaakidhaysay oo aad maaragtay lahayd "Ah, niyow ma qabtaa ma iska dhaafaa waxaas markaad bilowday aad waddadii cagta saartay aad is aragto allah adoo meel dee dheer jooga wixiina aad shalay soo bilowday aad bay kuugu noqonaysaa sabrays ama maxaa la dhihi jira la yaab waayo markaan dib u fiiriyo bodcastigan qorshahaygu wuxuu ahaa sannadka bilowgeedii inaan bilaabo imay suurtogelin waa taqaanaa wahsigaa kugu jire ah maalinba maalinka ka dambaysa mashquul baa tahay eh, niyow lagama yaabo inaad heshid maxaa la dhihi jiray wakhtigii eh, maye hawshan baad eh, mashquul ku tahay safar baad aaday kan baad samaysay waxan baad rabtaa inaad isku aadiso kale waxaasoo dhan sanadka bilowgiisii safar baan galay waan soo laabtay fasax baan qaatay fasaxaa markaan qaataan waan soo laabtay dib baan shaqada ugu bilaabay laakiin mar kasta qorshahaygu wuxuu ahaa bal inaan sameeyo space iyo meel ay raggu ku wada hadlaan oo ay raggu ku sheekaystaan oo ay raggu ku qaataan maxaa la dhihi jiray ii sheegeen wakti maaragtay ay iyagu leeyihiin oo ay iyagu sheekooyinkooda isku weydaarsadaan taasna waxaa ka kow ahayd aniga sheekooyinka igu jiray iyo experienska lifeka aan ka soo arkay iyo waxyaabo badan oo nin ahaan markay imaato bulshadeenna aad u malaysa inay ka yar tahay xaaraan in laga hadlo ama in maxaa la dhihi jiray la dhaho eh, niyahow waxaasaa jira ama nin ragaa xaaladaa maraya ama waxyaabahaas siisonka in lasoo dhaafayna sheekooyin badan oo maaragtay aad u xiiso badan baan ku wadaagnay bodcastigan ujeeddadana waxay tahay mar kastana waan idiin sheegaa bodcastigan ujeeddadeedu waxay tahay wacyigelin baraarujin iyo waxbarasho taas oo caawinaysa ragga kale keliya maaha inay bodcast dhegaysanayaan oo iska dhegaysanayaan bodcastigan ee waxaa waaye inay tahay meel ay wax ka faa'iidayaan waxyaabaha ugu waaweynna waxaa ka mid ah mar kasta waxbarashadii aad iskuulka ku soo baratay hal laba ku darbay ku ekaanaysaa laakiin waxbarashada ay noloshu ku barayso baa waxay ka weyn tahay tii aad iskuulka kala soo baxday waxaa jirta maahmaah dhahda farqi baa jira u dhexeeya qofka caqliga badan iyo qofka wax bartay waxbarashadaasi macnaheedu maaha istiil inuu lifekan caadiga ah iyo noloshan caadiga ah ee bini'aadanku ku nool yihiin uu wax ka qaban karo waxbarashada micnaheedu waxaa waaye hadduu dhaqaalaha bartay dhaqaalaha bes buu wax ka qaban karaa waaba hadduu bartayba oo uu si fiican u yaqaano laakiin ninka yaqaana sida nolosha loo wajaho iyo sida maaragtay eh, nolosha loogu babac dhigo way u fududaanaysaa marka waxa dhacday safarkii baan ka soo laabtay een, ah, waxaan dhahay niyo bodkastigii bilow bal adigu kaalay sheeg ma bilaabayaba niyo maya bisha dambe bilow maya niyo bisha dambe ha bilaabine waxaad samaysaa xoogaa maarata yar sug haye wiig baan ku daraa wiiggii baa dhammaada niyow kan diyaar ma tihid walaahi wiigan aad baad mashquul u tahay kowdhe wiigan ha samaynine kan ku xiga samay maya war maya niyo waxaad samaysaa wiigan kan kale ku sii xiga maya ha samaynine waxaad samaysaa xadda soo socota adigu maalinba siday maalin igu ammaahanaysay maalin baan soo kacay waxaan dhahay maanta qalabkii waan haystaa stuudiyihii waan haystaa aniga laftarkaygu waxaan ahay sound engineer oo maxaa la dhihi jiray markay imaato codka iyo editingkiisa iyo maaragtay een, post productionka waxaa la dhahay waxaasoo dhan waa howlahayga waa xirfadahayga ka mid tahay wax iga celinaya bal kaalishe contentigii xataa waan qoray xataa waan diyaariyey mawduucyadii aan ka hadli lahaa iyo barnaamijyadu waxay ku saabsanaan lahaayeen istuudiyihii waan haystaa waa keliya rikoord taabo oo bilow marar badan bayna qaadataa qof creative ah haddaad tahay xilligaa aad gaadhayso rikoordha taabo ee niyow bilow waxan duub edhidgaray diyaari isku aadi waxaa dhacday marka meelahaas juun markay ahayd baan waxaan bilaabay mey baan adigu serious si fiican u noqday mey baan si fiican serious u noqday juun waxaan diyaariyey een, haddaanan khaldanayn trailerka bodcastiga so trailerka haddaadan aqoon trailerku waa maaragtay een, horudhaca bodcastigan wuxuu ku saabsan yahay waxay tahay waxaad uga hadlayso introductionka baan bilaabay intii baan sameeyey mogt intii markaan sameeyey ee aan boostigareeyey waxaan diyaariyey intaanan boostigareyn ka hor horta waxaan diyaariyey een, maxaa la dhahaa een, ah, graphigii iyo artwagii artwagii graphic designkii baan diyaariyey eh, bodcastiga maaragtay loogadeeda bodcastigu siduu u ekaanaya iyo waxaasoo dhan waan diyaariyey waan isku aadiyey intii markaan isku aadiyey maxaa dhacday mataqaanaa waan publish gareeyey publish baan sameeyey dhowr iyo toban beri baan horta sugay intaan publishinka samaynayey waayo een, distribution companyga aan isticmaalo waa inay u diraan bodcastiga spotify-ga ituneska meelahaasoo dhan marka intii markay dhacday oo een, linkiyadii ay diyaar noqdeen laga dhegaysanayay iyo wixii oo dhan eh, spotify-ga aan accounti ku yeelanay apple musica ituneska all baa waxaan dhahay warniyahow trailerkii baad diyaarisay maanta fadhi ma yaallo waana lagu sugayaa waana hee lagu sugayaa haddii aan markii kowdii markii aan janawari saas samayn lahaa isla janawari waan bilaabi lahaa waayo waxay ku jiri lahayd maskaxda daawadayaal baa ku sugaya Eh, sorry waayo maskaxda waxay kaga jiri lahayd dhegaystayaal baa ku sugaya dhegaystayaashaas waxay rabaan bodcastigan cusub muxuu yahay xataa hadday hal qof tahay xataa hadduu hal qof ku dhegaysanayo halkaa qof waxaad u baahan tahay inaad qadariso oo aad bilowdo laakiin casharka kale ee aan ka faa'iiday wuxuu ahaa mar kasta haddii aad naftaada wax ka ballan qaado hadday ahaan lahayd inaad jiim ka aado hadday ahaan lahayd inaad bodcast bilowdo hadday ahaan lahayd inaad maxaa la dhihi jiray isheeg bilowdo een, eh, fasal cusub oo aad xirfad cusub ka baranayso hadday ahaan lahayd inaad luuqad cusub bilowdo hadday ahaan lahayd shaqo cusub inaad bilowdo wixii ay markaa tahay waxaan ka faa'iiday iska bax adigu hadhowsay noqonaysaa iyo halkay ka dhacaysaa iyo niyo ka waran haddii lay dhegaysan waaye iyo dee waxaa haddaan ku bilaabi lahaa bodcastigan maanta seasonkii labaad ma imaan lahayn iska jooji inaad ka fakerto een, inaad ka fakerto processkaas dheer siduu noqon doono iyo dhammaadku siduu u ekaan doono aan ku socdo casharada ugu horeeya ee aan ka faa'iiday uguna waaweynaa nolosheedana weliba aan ku dabaqa waxa ka mid a sida aad u qadariso dadka kale waxa ay kaa sugayaan oo aad u samayso hadday aan lahayd sida aniga dhegaystayaashiina oo kale markaad iga sugaysaan ebisod cusub axad kasta oo aad soo gasho google bodcastigaaga ama spotifygaaga aad fiirsa dhahdo warniyahow maxaa la dhihi jiray ninkii xaliyaha wax ma soo boostigareeyey oo aad dhahdo niyow wallaahi waxa ma soo boostigareen waa zero dee waad niyad jabaysaa mogta waxaad leedahay niyow ninkan waan ku taxnaaya maxaa ku dhacay mogta mar kastana waa sidaas oo kale haddii aad nafsadaada wax ka ballan qaaddo waxaa samay ilaahu ha ugu yaraato inaad dhahdo cuntaan karsanaya ha ugu yaraato inaad dhahdo shaaha baan karsanaya sameey wixii aad nafsadaada ka ballan qaaday waa casharada ugu waaweyn ee aan ka faa'iiday bodcastigan maaragtay bilaabitaankeedii waayo waxaan rabaa inaan idinkana idinka faa'iideeyo iyo tan labaad oo ah ha ka fekerin waxaa dhici doona uma baahnid inaad ka fekerto waxa dhici doona siday ku noqon doonto ka waran haddii lagu dhegaysan waayo ka waran hadday waxaasi fashilmaan wax kasta bilowgeedu waa qasab ma ahaanayso sida aad ku fakerayso iyo sida filashooyinkaagu ay tahay bilow adigoon waxba filanaynin okay wax kasta oo aad qabanayso bilow adigoo filasho la'aana maalinka ugu horraysaad kariso bariis ama baasto ama maxaa la dhihi jiray iisheeg cunto kale ama kimis ama jabaati ama waxay rabto ha noqoto ama rootiinaad dubto maalinka kuugu horraysa ee aad waxaan karinaysay way gubanaysaa waa qasab ma taqaanid in dabka laga yareeyo maalin kasta igu dhacda aniga okay taas micnaheedu ma aha inaadan waxaan waxba ka qaban doonin meelna ka gaadhi doonin maalmaha dambena aadan maaragtay shaah karin doonin oo aadan waxba qaban karayn taas keliya waxay ka dhigan tahay waxaad tahay bilow bilowgii baad ku jirtaa so aniga laftarkayga aad baan ugu faraxsanaa inaan arko bilow baan nahay yes bodcastiyaal baa jirta intaasoo milyan ay daawato oo ay dhegaysato hadday aan lahayd youtubeka hadday aan lahayd podcastiga maxaa la dhihi jiray eh, platformska eh, spotifyga iyo ituneska bodcastiyaal baa jirta intaasoo milyan ay dhegaysato isbuuc kasta laakiin halkay ka bilaabeen siday ku soo bilaabeen bilowgii meeqaa dhegaysanaysay sidaa lagu bartay waxyaabahaasoo dhan waa inaad isweydiiso waxyaabahaasoo dhan waa inaad isweydiiso badanaana meesha aan wax iskaga khaladna waxay tahay keeggii aad bilowday eh, doorshaha bahalkan la dhaho inaad taqaanaan baan umale doorshaha keegga ama keeg eh, caadiga bakerinka la sameeyo ka waran haddaad intaad bilowdo inaad keeg dubto keeggaagii aad maalinkii ugu horreysay samaysay la barbar dhigto keeg qof samaynayay keeggan shan sano lix sano toddoba sano oo ka ganacsadaba dee haddaad isla barbar dhigto adaa meesha ku gubanaya adaa meesha ku dhammaanaya waayo ma fahansanid waxaad maskixiyan adigu iskaga dhaadhicinaysaa inuu qofkani kaa fiican yahay inaad adigu khasaartay inaad sidan tahay laakiin taas micnaheedu ma ahane adiga waxa kugu dhacaya waxay tahay boroseskii baad meesha koowaad uga jirtaa qofka gatay gaadhi sannadkan markii ugu horraysay iyo qofka gaadhi gatay toban sano ka hor maanta isku meel ma taagna isku gawaadhina ma wataan badanaana dhallinyaro ahaan haddaan nahay wax kastoo aad bilaabaysid waxaad rabtaa inaad u ekaato inaad baabaagii tahay umana ekaanaysid waa boqolkiiba boqol anigu bodcastigan markaan bilaabayay laba qof baa i dhegaysanaysay alxamdulilah maanta ka badan baa i dhegaysanaysa wiig kasta waxaa laga yaabaa shan boqol kun qof laba kunoo qof inay dhegaysato ebisod kasta ma meeshaasaan anigu ku ekaanayaa maya waan waan korayaa bodcastiga dad badan baa dhegaysanaya laakiin waa goorma imaanaysaa oo xilligaasi waa haddii aan waxaan sii wado oo aan mar kasta sii riixo mar kasta sii riixo mar kasta albaabkaa maaragtay kale aan sii taabto laakiin haddaan saas samayn waayo waxay noqonaysaa inaan isla barbar dhigo bodcastiyada waaweyn ee aan anigu xataa dhegaysto oo aan dhaho dhigo bodcastiyada nambaro badan bay helaan adduunyadoo dhan baa laga dhegaysanaya adiga maxaa laba qof hadday dhegaysanayso anigu mar kasta waxaan u soo kacayaa oo hurdada uga soo kacayaa oo aan ebisod cusub u samaynayaa labadaa qof ee i dhegaysanaysa okay so waxyaabaha ugu badan ee aan mar kastana markaan dhallinyarada aan isla fadhiisanaan sheekaysano raggaa aan u sheego waxaa waaye waxa aad hadda qabanayso bilow baa tahay fahan inaad tahay bilow waxa aad hadda qabanayso waxay rabtay noqon kartaa hana isbarbardhigin oo naftaada ha la barbardhigin qof waxaan samaynayey toban sano aniga maanta xirfaddaan leeyahay toddoba sano haddaan ku guda jiray qofka maanta bilaabaya waan arkayaa siduu u egyahay waayo anaa soo maray meeshaas albaabka anaa soo taagnaa inaad fahanteen baan u rajeynaya waana qaladaadka badanka dadku ay sameeyaan waxoodiiyo hadda bilowa bay waxay rabaan inay isla barbar dhigaan weliba dee soomaalideennu caan bay ku tahay hawlahaas waxaad arkaysaa nin baa dukaan furanaya dukaankaasuu la rafaadayaa waxba lagama gadanayo ama maqaayad wuu la rafaadayaa wuu la ordayaa wuu la soo maaragtay xariiftamayaa lix sano toddoba sano uu meeshaa ku jiraa marka la barto ee broseskaas dheer uu ku jiro way u kala kacaysaa markay u kala kacdo oo ay wixii iskugu toosaan oo maaragtay wixiisi ay iskugu fadhiistaan baa waxaa dhacaysa mid kalea hadda isnaguna wuxuu bilaabayaa inuu furo isla dukaankii mid u eg ama isla maqaayaddii mid u eg markuu furo waxaa dhacaysa awow wuxuu ku leeyahay niyo waxaygu ma socdaan hebelna way u socdaan war isweydii bal horta intaadan adigu isbarbar dhigin qofkan waxaad isweydiisaa qofkan meequu ku guda jiraa hawshan meequu u soo sabrayey meequu shiid ahaa oo uma aragtay daawaha ku waday oo xataa aan waxba laga gadanaynin gabadh baan maalin hore sheeke ii sheegaysay marka iyada shakhsiyad ahaan baan isu naqaanaa marka waxaa jirta maqaayaday furtay oo maaragtay bilow ahayd way kicisa way kicisa maqaayaddii markay hagaajisay wax kasta isku fadhiisteen dhowr sano kadib waxay isfahmi waayeen dadkii ay sheerka ahaayeen way ka baxday maqaayad kale furtay taas micnaheedu brosaskii zero bay ka soo bilaabaysaa marka waxay iga sheekaynaysay sida maqaayadan cusub ay bilowga u tahay iyo sida iyada qof deris la ah ama maqaayad kaloo iyada deris la ah ay ugu kala socoto oo wax kasta ay iskugu fadhiisteen oo maaragtay quraac hadday ahaan lahayd quraacdii way gadayaan hadday ahaan lahayd qadaqadadii way gadayaan hadday ahaan lahayd cashacashadii way gadayaan oo maaragtay waxba kuma hadhayaan iyo sida iyada aan waxba saasa looga gadanin marmarka qaar oo xataa maalmaha qaar xataa laga yaabo cuntadii la kariyey in la celiyo oo la daadiyo ama la siiyo dadka masaakiinta so waxaan ula jeedaa waxaa waaye bilow baa tahay ha isla barbar dhigin cidna haddii aad broses bilow ku tahay waxaan bilow baa tahay maad baran luuqyada iyo maxaa la dhihi jiray meelaha waxani ay u samaysan yihiin meelaha waxani ay galaan sida ay waxani u shaqeeyaan sida waxani ay yihiin maad baranin weli waxaa taqaana keliya waxaa waa inaad dhahdo war niyow maxaa xaliye bodkastigiisa loo dhegaysanayaayo wallaahi niyahow maaragtay bodkastigan waaba dee ma bilaabaya waan iska dhaafaya waayo ninkaas tiisaa la dhegaystaa aad baa loo dhegaystaa aniguna laba beri baan boostigareeyay bodkastigayga lamana dhegaysanayo cidda dhegaysanaysa ma jirto yes cidna kuma dhegaysanayso casharada ugu badan ee aan ka faa'iiday inta bodkastigan socday waxaa ka mid ah siisonkii koowaad weliba oo siisonkii labaadna ebisodkii koowaad maanta aad dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah bilow cidnaha sugin wax kasta markaad adigu bilowday isbilaabayaan ma maqashay eh, soomaalidu nin quraac haystaa qada loogu daraa dee waa run anigu markaan bilaabay wixii ee aan bilaabay inaan ilaa iyo saddex iyo toban ebisod aan sameeyo baa dee dhegaysi lai bilaabaya markaa kadib baa aniga lay dhegaysanayaa safarkuna wuu dheer yahay only dadka guulaysta ee noloshan wax ka keena waa kuwa aan joojinin ninbaa wuxuu dhahay wax kasta waad samayn kartaa si kastana waad u niyad jebin kartaa qof laakiin ma aqaanuu dhahay qaabaad u niyad jebin karto qof aan aqoon sida loo istaago waxani hadday gubataa noqoto xataa waan wadayaa hadday fashilanta xataa waan ku celinaa shaqadan maanta haddii maaragtay ay iga hallowdo oo een, waxa aan samaynayay ay sidii anigu aan rabay igu shaqayn waayeen waan ku laabanaa laakiin dadka badankoodu maxay sameeyaan sidaan u borogaraamsannahay iyo sida nolosha inaloogu sheegay baa waxay tahay wax haddaad isku daydo hal mar laba jeer way isku dhammaatay una fiirso qof kasta oo noloshiisa wax u tooseen oo wax iskugu fadhiyaan oo ay wax u kala socdaan weydii halkaad ka bilowda ku dheh dukaankan saad ku bilowda ku dheh waraysa dadka okay waan bilaabuu ku leeyahay anoo xataa deyn baan ku bilaabuu ku leeyahay hadduu rabo waana sida jirta markaa kadib buu kastamar yeeshay wax marka aad adigu bilowdo baad kastamarkaa yeelanaysaa adiga lagu baranayaa adiga lagu dhegaysanayaa laakiin ma jirto qaab adiga lagu dhegaysan karo adiga wax lagaaga qaadan karo adiga aad maaragtay ii sheeg een, eh, wax u suubin karto adoon waxbaba qaadinba hal tallaabo xataa maad qaadin rag badan oo dhallinyaro ah maantana waxa haysta waxay tahay jaanisyo badan baa buuxa laakiin ceebta keliya haysata mataqaanaa inuu isbeddel kaa sameeyo ama noloshiisa waxaa cusub bilaabo waa bilowgii ma bilaabayo warniyow haddaan ku fashilmana warniyow kumaad fashilmin laakiin weli warniyow ka waran haddii niyow aan bodcast intaan bilaabo uu eh, lay dhegaysan waayo war bal sug horta sug bal horta bal horta bilow maad bilaabin waxaad isweydiinaysa xataa waa wax khalada maalin dhexdaasna waxaan akrinaya artikol ay ku qornayd badanaa dadku waxay ka murgaan oo ay ka warwarsan yihiin wax aan weli ku dhicin macquulnimada ah inay dhacaanna ay tahay boqolkiiba hal waa run waayo riyadaaduba waxay ku dhimatayba intaadan wixiiba bilaabinba afkaagaad ku dishay riyadaadii maxaad dhahaysaa warniyo haddaan la dhegaysan ninka waran war adigu bilow warniyo maya ka waran haddii ganacsigan intaan bilaabo uu fashilmo war bilow adigu bal horta bilow sameey wax markaad samaysay waxa ku xiga imaanayaan waxaa jirta buug aan akhrinayey een, odhaah aad ii soo jiidato ku qornaydna waxay ahayd ha ka fakerin broseska dheer iyo waxa dhici doona iyo siday waxaasi noqon doonaan taas waxaad xallin doontaa markaad meeshaa gaadho ee hadda waxaad samaysaa bilow waxan waxaa markaan gaadhnaan xallinaynaa horta waxaan soco bal, bal soco horta adigu nin odayaan wada sheekaysannay wuxuu igu dhahay dadku weligood way hadlayaan haddii aad dadka dhegaysatana keliya inaad dadka dhegaysato keliya waad fashilantay noloshaadu god bay gelaysaa noloshaadu god bay gelaysaa waayo adigu ismaad dhegaysanin adigu waxba maad samaynin adigu tallaabo maad qaadin adigu isbeddelkaa maad samaynin dadkaad dhegaysatay dadku kabtaada ma wada xidhan karaan sida aynan dhammaanteen isku kab u wada xidhan karin baysan dadkuna xaaladaada u dareemi karaynin fahantaas haddaadna fahansan tahay arrinta kale ah dadku haddaad xataa noqoto imaamka xaramka oo de ilaahay wax uga dhow ma jiraan malaynaya ninkaas markay imaato de caalimka ugu weyn adduunka ee diinta faafinaya ee maaragtay imaamka masjidka ugu weyn adduunyada tujinaya haddii wax laga sheegayo haddii maanta caalimka aad waraysato dad baa ka faafinaya inuu wareersan yahay dad baa ku dhahaya niyo adigu sheikh fiican ma tiid dad baa ku dhahaya sheikhow adigu codkaaga xoogaa ugu yar liitaa ha sugin in qof kasta ku ammaano ama uu sheego wax positifa oo lifekaaga ku aadan nebi maxamed ninkii ugu qiimaha badnaa adduunyadan ku socda abid baa inta intuu u imaaday dadkiisii uu wuxuu ku dhahay qowmkaygiiyo waxaan idin wadaa diintii markaasaa lagu dhahay niyow sixiroolaa tahay waxaad sheegaysa waxba kama jiraan adigu yaa tahay markaad sugayso inaysan cidna waxba kaa sheegin inaysan cidna kula hadlin dadku weligood way hadlayaan maalinka ay dadku joojinayaan hadalkana waa maalinkaad qabriga gasho maalinkaasay habar kasta dhahaysaa "Aa, war niyow ninkaa xalliya waa fiicnaa war niyow maaragtay ii sheeg xaaladahaasi way fiicnaayeen war niyow ninkaa hadda ka horbu maaragtay waxay qabtay qof kasta maalinkaasuu kaa dhigayaa inaad ahayd wax kale maalinkaad dhimato unbaa la bilaabayaa in lagu ammaano in wax wanaagsan lagaa sheego wuu khayr badnaa sidan buu ahaa kan buu ahaa inta ka horraysa maahanoo adduunyadan aan wada joogno dadka way hadlayaan adigu kaalay dee afka qaba dadka adigu intaad soo baxdo kaalay dadka afka qabadee dadku weligood way hadlayaan wayna wadayaan hadalka mana joojinayaan laakiin aday kaa go'daa inaad noloshaada waxa aad rabto hadda ha ahaato shaqo cusub ha ahaato waxbarasho cusub ha ahaato inaad guursato ha ahaato isteeb cusub noloshaada inaad bilowdo inaad bilowdo isteebkaas ama tallaabadaas inaad qaado adiga oon ka fakaraynin dadka dadku maxay sheegi doonaan dadku maxay iga dhihi doonaan waxaasoo dhan waayo taas waxay easy ka dhigaysaa processkaaga ah inaad ku enjoy garayso waxaanaad qabanayso inaad ku raaxaysato waxaanaad qabanayso oo aad ku dareento inay waxaan wax fiican yihiin oo maarata wixii aad u baahnayd ay yihiin laakiin awow haddaad dadka ka fakerto god baad gelaysaa waxna ma qabanaysid waana sababta ugu badan maanta ee soomaali badan dhallinyaro badan ay tallaabo u qaadi la'yihiin waa dadku maxay iga dhihi doonaan dadku maxay iga aamini doonaan dadka dartood baan u samaynayaa dad baa waxay u nool yihiin dadka dar- dartood dad baa waxay u nool yihiin dadka dartood ku raaxaysa broseska dhammaadkii ma joogno welina maynu gaadhin ku raaxayso broseska haddii aad shaqo qabato shaqadaa intaad qabanayso ku raaxayso ha ku raaxaysanin dhammaadka shaqadaas okay waayo hadda markaan duubayo ebisodekan ebisodekan wuxuu rabaa inaan edit gareeyo ebisodekan wuxuu rabaa inaan post production sameeyo ebisodekan wuxuu rabaa inaan sameeyo mixin lama gaadhin heerkii aad i dhegaysan lahayd waxaasoo dhan waa inaan sameeyo waa inaan contentigii diyaariyo waxaan ka hadli lahaa aan qoro maxaa la dhihi jiray iisheeg eh, mawduucu wuxuu ahaan lahaa siduu adiga mawduucaas faa'iide kuugu leeyahay baaris aan sameeyo waxaasoo dhan waa processka waaye waan iska seexan karaa waan dhihi karaa waxaan rabaa podcast diyaara ma jirto ku raaxayso processka waxa aad qabanayso waxay rabtay noqon kartaa ganacsi baad bilowday ha sugin keliya xilliga la gaadhayo faa'iidada inaad subaxii xataa meeshaa furto broseska ay ka mid tahay ku raaxayso broseskaas waayo dad badan waxay rabaan keliya dhammaadka wax kasta ganacsigaas wuxuu rabaa keliya faa'iidadiisa beenna waaye ganacsigaas wuxuu rabaa keliya guushiisa beenna waaye adoon fashilmin ma guulaysanaysid waxyaaba aadka ugu badan iihidgaraya ka mid tahay ku raaxaysa broseskaaga labaatan iyo afar baa jirta labaatan iyo shan baa jirta soddon baa jirta weli noloshaada wakhti baad haysataa tartiibtaada breshar ha samaynin cidna ha la tartamin waxyaabaha kale ka mid tahay aan aan ka fekerayay maaldhaweysole cidna ha la tartamin anigu cidna tartan kulama jiro bodkastigan siisonkii koowaad wuxuu tartan kula jiri doonaa uun siisonka labaad ee aniga bodkastigaygu bodkasti kala dagaalna kalama dhexeeyo tartanna kulama jiro okay waayo mar kasta oo aad tartan gasho waxaad xoogga saaraysaa waxyaabaha kale ee dadku samaynayaan taadii baana meesha ka baxaysa noloshu tartan ma aha qof haddii aan arko maanta samaynaya wax aniga iga fiican waan ku farxayaa inspiration baan ka qaadayaa ama dhiirgelin baan ka qaadayaa waxyaabahaygii kalena waan sii qabanayaa laakiin maanta oo dhan qofkan iska dhici iyo een, maaragtay ii sheeg anigu waxaan rabaa inaan kan sameeyo iyo een, maaragtay niihow qofkan baan rabaa inaan tartan la gala iyo tartan baan ku jiraa iyo ciyaal ma nihin okay ifan ciyaalku xataa baryahan ma tartamaan ku raaxayso adigu safarkaaga adigu keligaa wixii aad qabanayso adiga keligaa bay kugu eegyihiin okay dadka iyaga tooda haysata tan kale aan idinka ilaawayana waxaa waaye dadku sidaad u malayso inay kaaga fakerayaan kaagama fakerayaan qof kasta naftiisa uga horraysa waxyaabaha kale dadku tooday ka fakeraan mar kasta iyo iyaga waxa faa'iido u ah dadku kama fakeraan waxa dadka kale ay samaynayaan ee dadku waxay ka fakeraan keliya iyaga tooda oo kugu celinaya dadku sidaad u malayso inay adiga kaaga fakeraan kaagama fakeraan dadku waxay ka fakeraan keliya iyaga tooda caqligu ha shaqeeyo waa inaad fahansan tahay qof kasta tiisa ah haysata aniga kula hadlaya tayada ay haysata maalin kasta maxaa la dhihi jiray ii sheeg eh, dhibaatooyin baan xal u raadinayaa maalin kasta waxbaan rabaa inaan noloshayda ka bedelo maalin kasta waxaan rabaa qofkii aan shalay ahaa qof ka fiican inaan noqdo okay tayada ay haysata goormee ka fakerayaa maxamed iyo jaamac iyo cabdi eh, waxay samaynayeen wakhti uma hayo sidaasoo kalena waaye adigana taadaa ku haysata qofkanna tiisaa haysata keliya adigaa waxaad u malaysaa in lagaa fakerayo cidna kaama fakerayso wallaahaya qofka keliya kaa fakeraya anigu saan aaminsanahay qofka keliya kaa fakeraya noloshan anigu saan aaminsanahay waxaa waaye qof adiga ku danaynaya qof adiga ku raba qof adiga raba inuu ku caawiyo laakiin dadkan kale iyo bulshadan kale iyagana toodii baa haysata dhiiqayna kulligood lugaha kula wada jiraan qof kastana wuxuu ka fekerayaa sida uu dhiiqada uga dhex bixi lahaa inaad ifahantaan rajeynaya waan ku faraxsanaa inaan waqti kale wada qaadanno siisan cusub inoo bilaabmo safar cusub oo kale inoo bilaabanaya siison kastana markuu dhammaado ebesod cusub baan idiin samaynayaa oo maaragtay aan uga hadlayo safarkan iyo maaragtay siduu ahaa iyo waxyaabahaan ka faa'iiday maaragtay mar kasta way jirtaa waxyaaba maaragtay downsa ama xaalado hoose way jiraanoo maaragtay een, ee, maaragtay waa dee wax adduunyadu marna waa kor marna waa hoos moogta mar kasta way jiraan maaragtay wax hoos kaa aadaya oo maaragtay aad soo aruurinayso aad dhahaysa niyow soo kicinayso way jiraysaa maalin aan dhahayo episode ma raba inaan duubaniyo haddana aad qasbayso ya so waan idin soo update garanayaa xaaladaha waan idinla soo socodsiinayaa siday noqoto Eh, seasonka labaad waxaan rajaynayaa saddex iyo tobanka episode ee ku xiga in waqti fiican aan wada qaadan doono aanan idin keeni doono maaragtay mawduucyo aad u muhiima oo idinka nin dhalinyaro ahaan ama eh, maxaa la dhihi jiray rag ahaan idin dhisaya oo wakhtigiinana aad uga faa'iidaysanaysaan okay borkastiga waxyaabaa kalean ku jeclay waxaa waaye iyo foonkaagaad iska gashanaysaa waad iska dhegaysanaysaa meel kastood joogto adduunyada wax kastaad qabanayso mar kasta waxaa waaye haddii aad internet haysato bodkastigaaga waad dhegeysan kartaa haddii aad gaari wado haddii aad shaqaynayso haddii aad maaragtay een, guriga iska hagaajinayso haddii aad maaragtay ciyaalkaaga waday haddii aad eh, shaqo kala qabanayso waxay rabtaba okay haddii aad gaari wadato haddii aad wadada saaran tahay wax kasta bodkastiga waxay ku fiican tahay meel kasta waad ku dhegeysan kartaa uma baahnid inaad attentionkaaga siisid sida youtube oo kale ama maaragtay netflix oo kale waxaad siinaysaa attentionkaaga moogtahay so yaa videoga saasay uga duwan tahay laakiin sidoo kalena waxaan idiin soo wadaa eh, maaragtay youtube-ka episodyadan oo video ah okay so iyada laftarkeeda gooni buu noqonayaa so wiigii waxaan samayn doonaa episode maaragtay coda oo platformyada spotify-ga ituneska sida hadda kanaad dhegeysanayso kale ah iyo mid video ah oo maaragtay caadi aad ii arki doonto haddii ilaahay ka dhigo waan ku faraxsanahay dhammaantiin dhegaysigiina iyo wakhtiga fiican aan wada qaadanay intaasna dhegaystayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa xalqaddii toddobaadkan inta aynu ku kulmayno xalqaddan mid la mid ah waa cabdisamed xalliyo oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo